asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhawaada meel kastoo ay iga dhegaysanaysaan iyo waqti kastoo ay dhegeysanaysaanba waxaan leeyahay waqtigu ha idiin wacnaado halka iga dhegeysanaysaan ama ay igala socotaan waa Somali Happy Family Podcast barnaamijka qorsheynta qoyska waxaan la socodsiinayaa anigoo Hasaare Xuseen mowduucayga ama episodekayga wuxuu ku saabsan yahay een, su'aalo ay iga soo noqday laba episode oon hore u duubay mid wuxuu ahaa een, marka ay rabaan een, lamaanaha isbedel sameynayaan xagga een, horumarka ah caqabadaha ku yimaado iyo siday ugu adkaato inay si wadajira uga ugu guuleystaan ebisodka kalena wuxuu ahaa een, laba shay oo sababi karto inuu lamaanaha burburku yimaado ama qoyska uu saas uu ku fashilmo Ee, labadooda waxaa iiga imaaday su-aalo laba ebisood oo isku xigteeyay ahayd haddii aad igu cusub tahay waxaad ka daawan kartaa Somali Happy Family Podcast YouTube-ka ama podcastigayga ood ka dhageysan kartid Somali Happy Family Podcast Google Podcast Anchor Podcast Spotify iyo dabcan een, waxaad ka dhageysan kartaa kulli inta aad Google-ka haddaa ku qortid waa heli kartaa podcastigayga Een, haddaa igu cusubta waxaan ku leeyahay soo dhawow gacmo furan kusoo dhawow halkan waxaan ku falanqeeyaa arrimaha qoyska dabcan horumarinta shaqsiga dhiirigelinta waalidiinta tarbiyadda carruurta haddaa igu cusubta waxaan ku leeyahay soo dhawow welcome haddii mowduucayga aan kusoo laabto een, su-aalaha iga imaaday way fara badan yihiin een, mowduucaas wayna isku eg yihiin wayna iska agdhow yihiin marka sidaas daraadeed ma doonayo inaan calaashaan aan qof kastay toole jawaab gooni aan siiyo sababtan waxa waayaan een, way badan yihiin wayna baaxad weyn yihiin marka haddii marka laga hadlayo arrimaha qoyska sideeda waa in la dheelitiro oo laga dhigo een, een, laba dhinac marka ma samayn karo hadda aniga sababtoo ah een, mar haddaa laga hadlayo qoyska een, een, ragga iyo dumarka waxaa ku fiican een, dood furan marka taasna de keligay baan ahay ma ii suurtagelayso laakiin maadaama su-aalo la iga soo weydiiyey maxaa keena fashilka sidee fashilka ku imaadaa iyo sidee looga gudbi karaa su-aalahasaas ayaan way aaday iskugu agdhadhawaaye marka kaas ayaan rabaa samarin ama dulmar ama susaaman faasonki waxaa la dhaho inaan calashan ka sameeyo oo mowduuca aan dulmaro sideedaba een, maxaa keena guuldarada lamaanaha marka ay rabaan inay sameeyaan horumar dhanka isbedelka qoyska inuu hormaro ama noloshooda ay qurxiyaan maxaa keeno fashilka ama guuldarada ay ugu guuldaraystaan oo inay ugu guuleysan hadafkooda Een, taas ayuu mowduuca noqonayaa waxaa keeno een, haddii aan ku hormaro dhibaatada dabcan een, xalka na insha allah waa usoo laaban doonaa sida lagu xalinayo haddii aan xalka ku aan ku hormaro dhibaatada dhibaatada inta inta badan waxaa keeno een, laba dabeecad oo kala leeyihiin dumarka iyo ragga labadaba waxay u tahay guuldaro lamaanaha ama inuu fashil ku yimaado hankoodii ama hadafkoodii ay ka lahaayeen nolosha inay u qurux badnaato oo isbedel ay ku sameeyaan mid ragga ayay qaas u tahay midna dumarka ayay qaas u tahay labadana waa iska soo horjoodaan cagsigooda marka labadooda waxay labadaba waxay cadow ku yihiin inay ku fashilmaan nolosha hadafka ay ka lahaayeen lamaanaha inay horumariyaan labadooda waxay ku tahay cadow ayay ku tahay calashaan way ka soo horjoodaa haddii aan ku horumaray midda ragga een, ragga caado waxay u leeyihiin ama dhaqan u leeyihiin markii gabadha xaaskooda ay samaynayso isbedel oo higsanaysa meel fog oo ay rabtay inay calashaan guulo ka gaarto nolosha ragga waxay isku dayaan inay cabiidiyaan ama ay gacmaha qabtaan ama ignore ay ku sameeyaan ama ay totally u diidaan calashaan wax walba ma samayn kartid ma yeeli kartid waxaan waa wax adag wax dhe- wax dabiici waay oo ragga ay ka siman yihiin waay mana aha ragga soomaalida ragga dhan waay way u diidaan waxay isku dayaan calashaan inay ay, ay ka istaajiyaan ama dhibaato badan ay u geystaan calashaan si ayna ayna u samayn sababtuna waxa waaya sababtuna waxa waaye wuxuu isleeyahay ninka ragga eh naagta hadday wax barato horumar samayso wax walba samayso beri ka maalin dacaygay kugu xiranaysaa kan fardaha lagu xiro maxaa la dhahaa ayay kugu xiranaysaa marka waxay waxay is- wuxuu isleeyahay calaashaan sida ragga ka dhaadhacsan islaanta hadday wax barato beri ka maalintoo way calaashaan way ku xakameynaysaa sidaas darteed adigana iska reeb waa wax caadi ah fani waaya ha ha igula yaabina laakini waa wax lasoo ogaaday oo no jiro waa ar- dabeecada ragga u leeyihiin waa ay ka wada siman yihiin marka saas darteed gabadhii hadday damacdeeda tilaab qaato waa asaga ku dhega marka hadduu lamaanahaadii kugu dhegaya adi sida horumar ku samayn kartaa sababta qofkii ku dhiirigelin lahaa hore u soco ku dhehi lahaa dhinaca kaa qaban lahaa haddaa dhacdi kusoo qaban lahaa haddii uu ku diido si si daaragti kuguma diidaya laakiin in daaragti kugu diido oo ku dhamaya waxaan ma samayn kartid iska daa waxaan waa wax dhib badan waa kan marka kaftan waa intaas ragga waaye calashaan dabeecaddiis ayaa jirta oo cadow ku ah horumarka lamaanaha inay ho- guulo gaaraan si gabadhii waa la hor istaagay tan raggaa ku soo hartay ee dumarka ay- tan dumarka calashaan ay sameeyaan dumarka marka uu rabo ninka ragga inuu shaqaysto ganacsi samaysto asagoo sidoo kale isna horumar uu sameeyo uu rabo ayadana meesha waxaa u yaalo waxay dhahaysaa may ninkan xoolihiisa naa kalaa leh hantidiisa qof kale loo geynayaa lugaha qaba ayada marka asaga maskaxdu kala dagaalamaa si aynu horumar u samaynin si ay waxba u barnin si aynu u guuleysan maskaxdu kala dagaalamaa ayadana dhaqaalahay kala dagaalantaa dumarkana dhaqaalahay la dagaalamaa marka waxay isdhahaan siduu wax u qabsanba dhaqaalihii dhanay gurtaa dhaqaalaha dhanay ka hor istaagtaa wax walba marka qofka haddii dhaqaalihii lagala dagaalamo asagana muxuu samayn karaa waxba ma samayn kara waa marka een, dumarkana taasay dabeecadu leeyihin ayaga dhaqaalaha bese waa maskaxda kalama dagaalamaan laakiin ragga maskaxda dumarka kala dagaalamayaa mantalkay ka dilaan sababtoo ah hadduu qofka ku- adoo horumar samaynayo ama hiigsanaayo uu ku dhaho waxaan ma samayn kartid dee qofkas maskaxiya inuu kaala dagaalo soo ma ah marka dhaqaalihii haddii lagaala dagaalamo maskaxda lagaala dagaalamo waxaan u malaynayaa bareeja inay tahay marka labadaa ayaa u sabab ah inay guuldaraystaan lamaanaha taas ayaa sabab u ah oo hadafkoodii caqabadihii wixii wajihi lahay guul ay macnaha ku guuldaraystaan oo ay ku imtixaanka ku dhacaan oo ay horumar samaynin halkaas waxaaba dhici karta oo inuu burbur qoyska ku imaado xalka marka haddaan usoo laabano xalka hal mid ah ayaa xalka lagu heli karaa Een, halka mid ah waxa weeyaan ama laba mid aanba kasoo qaado laba mid waa labadaas midna waa labada mid oo markastay toolo qoyska aasaas u ah mowduuca hadduu igu dheeraad raalli ahaado oo qoyska aasaaska u ah midda koowaad waxa weeyaan kalsoonida kalsooni hadduuna jirin een, wax jiraya ma jirto een, haddii gabadhii ama wiilkii qofkii lamaanaha qofkiisii kale toole markuu horumar sameynaa uu ku kalsoonaado oo kalsooni buuxda uu siiyo oo uu dhaho beri ka maalin haddii horumar la sameyno waa wada guuleysanay oo qofkii garabkayga lamaanahayga waan wada guuleysano waan ku faanaya haddii intiisa u caddaato wixii laga baqaayo ee noqoto oo haddee uu qofkii dhaho uu awood isbido lan dumarka inta badan waxay ragga waxay ka baqayaan dumarka inay calaashaan ay beri ka maanaynto ninka ay gumaysato ama ay ay ay meel hoose geyso waxaasay ka baqaan moogta dumarkan waxay ka baqayaan in lacagtii wixii naag kale loo geeyo guri kale iyo hanti kale la sameeyo marka qofka hadduu raggi hadduu yahay hadduu dumarka iyo lamaanaha hadduu ku samro oo alaashaan kalsooni uu isku qabo beri ka maana qofkan hadduu danaysto adiga maxaa yeelay noloshaadaad wadan kartaa waa kalsooni buuxdo Ee, wuu aaminay qofkan kalsooniduu isku qabaa taas waa midda keliya oo lagu guuleysan karo tan kale oo labaada waxay too ayadana lagu guuleysan karo respect iyo jacayl mar kasta respect iyo jacayl way wada socdaan ma kala tagaan sababta ay u kala teginna waxa waayaan qofka markuu qofka jecel yahay uu rabitaan u hayo wax kasta uu sameynaa wuu ku xushmeeyaa wuxuu dhaha okay ma rabtaa haa samee sababta wuxuu ilaalinaa qofkaas kale qalbigiisa inuu dhaawaco lamaanaha isjecel oo is-ixtiraamo oo kala dambeeyo qofku qofka ku jecel ama ku ixtiraamayo waxa aad samaynaysa kuuma diidayo hadduu xitaa isaga xiiseynin wuxuu leeyahay qofkan ku xushmee qofkaana samaynay qalbigiisa ilaali ayuu leeyahay marka haddii lamaanaha mid ka mid ah uu rasbagti iyo jacayl u hay lamaanaha kalena asnaguu ku guuleysanayaa marka barnaamijkayga waxaa kusoo gabagabeynayaa labadaas kalsoonida iyo resbekti jacaylka wada socdo ayaa lagu wada guuleysan karaa hadafkanu lamaano ku gaari karaa qoyskana burbur ooga ilaalsami karaa marka waxaan leeyahay ku dadaal kalsoonida ku dadaal jacaylka iyo xushmadda xushmadda respectful waa wax aad muhiim ah waana waxa bini aadanka uu kugu jeclaanayo kuguna nici karo haddaad xumaysid marka barnaamijka intaas kusoo gabagabeynaya waxaan in leeyahay waqtigu ha idiin wacnaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu